waxay meel u jirta shan kilomitr u jirta degmada magaalada u jirta yaa yaa lagu gowracay waxaana laga bixiyey magaalada gudaheeda imisa haweene ayay ahaayeen labo labo way gowraaceen waana laba qof bay ahayn yaa waayo marka cidda la baxday oo magaalada kala baxday oo gowracday qoladii nabaddiidkii oo shabaab waayo shabaab aabbahooda ay qabteen aabbaha markay qabteen isgaaba garanayo qolo oo deegaanka markii hore joogayo la garanayo waay sababtu maxay tahay marka ay odayga u qabteen haddana ay gabdhahan u gowraceen
gabdhaha wax hoowa yar waxay u dhadhawaayeen ama la shaqaynayeen dawladda gabdho hoowa yar saldhiga saldhigii meelaha ku tirsan bay ahaayeen marka saas daraaddeeda gabdhaha meel oo magaalada geeskeeda ah meesha magaalada laga soo galaayo deganaayeen meesha ay ka bixiyeen marka si naxariis dare ayay u gowraaceen oo meel kora ugu gowraaceen ma askar bay ahaayeen waxaad nagu tiri saldhigga ayay ka shaqaynayeen maya maya dawladda hoo yar ula dhawaayeen saldhigga agteeda meel ayay shaqo ku lahaayeen oo meherad ku lahaayeen oo meesha ay ku shaqaynayeen ciidamo badan ayaa magaalada dhooban idinkoo maamulkiina waad joogtaan maxaad qabateen marka markii gowracan la sameeyey hadee miidkaa soo qaadnay hadda laaa soo haya maxaa kaloo tallaaba ood samayseen
tallaabo kale ay shabaab ma joogeen maxaa la sameynaya hadda hadda la raba marka meeshii hadda lagu jeedo in weerar lagu qaado oo bal la sameeyo saas hadda noo qorshayso